Munaasabadan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay isla markaana lagu soo bandhigayay wax soo saarka beeralayda ah magaalada Beledweyne ayaa waxaa ka soo qayb galay Wasiir Dowlaha Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Asad Cabdirasaaq Maxamed Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Beeraha Hirshabelle Maxamed Bashiir Qaasim Daqari iyo Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan Muuse Salaad Wehliye waxaa sidoo kale munaasabada ku sugnaa xubno ka socday hay-adaha taageeray beeralaydan soo bandhigay wax soo saarkooda kuwaasoo ay ka mid yihiin Midowga Yurub oo maalgeliyay mashruucan IRC Samsom Foundation oo bahwadaha ka ah fulinta mashruucan xubno ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan saraakiisha ciidanka booliiska iyo marti sharaf kale Cali Mahdi Cusmaan oo ka mid ah beeralayda ka faa'iidaysatay mashruucan ayaa ka warbixiyay heerarka laga soo maray waxay noo qabteen horta kow kelimada hore waxaa waaye beeraha geed baa haystay awoodna waa loo la-ay awood ilaaha iskale geedihii waa la jaray waxaa himigaas na geli cagafyaa naloo keenay cagafyo cagafyihii naloo keenay waxa waaye tuulo kastaba saacdo oo ah boqol iyo labaatan hectar ayaa loo falay boqol iyo labaatankaas hectar calaa ruux waa hal hectaraa loo falay abuur ayaa la siiyey abuur fiican oo tayo leh oo hadday ku diidaan abuurkaas la soo keesimi ayaa nala siiyey oo dhalamaadkiisa boqolkiiba sagaashan iyo shan ahay oo dhowr nooc ka kooban sida galleyda misigada digirta koostada si wixii naloo siiyey hadda aan bannaankaasaan kuba dhignay waad ku arki doontiin waa naloo qabtay waxay kaloo na siiyeen matooro oo aad ugu dhibaataysneen matooradii waa shaqeeyaan hadda dhanka kale guddoomiyaha gobolka hiiraan muuse salaad weheliyaha ayaa madasha ka soo jeediyay hadallo kooban runtii markan si guursado uga bixiyo gobolka hiiraan waa gobol runtii yacni ku tiirsan beeralay iyo xoololay inta ugu badan dhinaca kale marka laga fiiriyo caqabadaadka jiro waxaa ka mid ah runtii fatahaadii iyo abaarihii iyo khilaafaad iyo dadkii oo aan u diyaarsanayn ama aan wacyi gashayn inay waxaas ka faa'iidaystaan marka caqabadkaasoo jira awgeed waxaan u baahannahay yani in dadka la rao inay yani beertaan gobolka hiiraan waxaa la sheegaa in yani shaqalaan iyo baalamuudo iyo waxyaala badan ka jiraan haddana dhinaca kale marka laga fiiriyo haddii beerta qof kasta oo u shaqo taga beer cadyar oo tacbado baalamuudo iyo baahi iyo is-arkima marka waxay u baahan yihiin in lagu dhiirigeliyo lagu wacyigeliyo waana bogaadina kulamada noocaana runtii in la joogteeyo ugu dambeynna wasiir dowlaha wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya asad cabdirasaaq maxamed ayaa sheegay in isbeddelka cimilada saameyn ay ku yeelatay beeralayda soomaaliyeed islamarkaana loo baahan yahay in loo istaago sidii wax loogu qaban lahaa arrimahaasi dalkana loo gaarsiin lahaa isku filnaansho cunto adduunka waxaa ka taagan saaad ogtihiinba cunto yari iyo cabsi cunto yari ay keentay isbeddelka cimilada iyo global warning shirkadaha iyo waddamadii iyo hay-adihii waaweynaa ee wax soo saarka ka caawin jiray dunida saddexaad waddan walba wixii cunto ah ee sarbalasa wuu kaydsaday waxaa tusaale ahaan idinku filan hay-addii u s aid ee waddanka adduunka ugu weynaa uguna qanisanaa waa la kala diray eurubian unionka oo hadda projectigan maalgeliyey way dhimeen mucaawinadoodii waxay maraysaa hadda adduunku usii socdaa in la yidhaahdo xabaal iyo ninkeed loo kala teg waddan walba isagu isku filaado aniga waxaan aaminsanahay mucaawanooyinkan faraha badan ee layna siiyo iyaga dib bay inoo dhigeen haddaan isku tashanno beeraha aadno falanno waxaan leenahay dhallinyaro boqolkiiba toddobaatan iyo shan ka badan populationkeenna oo firfircoon oo hadday beeraha u dhaqaaqaan innovators ah oo wax ixtiraaqi kara wax soo saari kara oo fikir cusub keeni kara iyagoo isticmaalaya technology-ga caqabadda keliyaan isleeyahay anigu way hortaagan tahay waxaasoo dhan waa xagga amniga xagga amnigana innaga unbaa isku hayna haddaan soomaalina waxaan u baahan nahay inaynu isku tiirsanno ka wada shaqayno aan ka gudbinno waxaas waxaan hubaa inaan innagu aan wax dhoofin karno laakiin waxaan ku dardaarmayaa idinkaga tegayaa beeraha aan u jeesanno wax soo saarka food systemiska waxa la yidhaahdo aan u jeesanno dadka u badan waxay ka shaqeeyaan beero soomaalida laakiin waxaa laga yaabaa dhallinyaradana waxaan ku aan kula dardaarmayaa technology-ga aad aad mataqaanaa barataan aad leedihiin tiktok iyo wax maalayacni ah ha ku jeedinina xagga beeraha uga faa'iidaysta